إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار walaalayaal waxaan ka hadli doonaa kelimadeenna ay ku saabsan tahay zakaatulfitriga iyo salaada ciida axkaamteeda qaar ka mid ah marka zakaatulfitriga axkaam fara badan bay leedahay ciidulfitrigana axkaam badan bay leeyihiin kutubo badan baa laga qoraa abwaab tiro badan baa lagu qoraa laakiin qaybo ka mid ah ayaan soo qaadanaynaa biidni illaahi tacaala marka intuu rabbi naga waafajiyo ayaynu maaragtay ka sheegi doonaa haddii ilaahay idana subxaanahu watacaala alimaamu albukhaari imaamu saxiixoonkooda ku soo saareen can ibni cumara radia allahu canhuma inuu cabdullaahi ibni cumar uu yiri فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة حديث كاس بخاري مسلم بوي صارين cabdullaahi ibni cumar baana warinayo wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumar rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu farad yeelay yani zakaatulfitri wax la yidhaahdo zakada zakaatulfitri la yidhaahdo oo la bixiyo bisha soon markay dhammaato sida aan ka hadli doonno zakadaa la dhiibo soomaalidana zakaatulbadan ay u taqaano ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam farad yeelay suus timir ah ama suus heedda bahasha la yidhaahda ah oo shaciirka heed baa loo yaqaanaa wuxuuna ku farad yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka addoonsiga ku jiro addoonka ah oo bani aadam addoon u ah iyo qofka xorta ahoon markaas addoon ahayn iyo qofka labka ah iyo kan dhadig rag iyo dumar kooda weyn iyo midkooda yar oo muslimiinta ka mid ah waa inuu muslim yaha cidda lagu farad yeelaayo addoonku waa muslim qofka xorta waa muslim ninku waa muslim haweentu waa muslimaa ama ilmo yar ha noqdo ama qof weyn ha noqdo marba hadduu muslim yahay nebigeenna ku farad yeelay zakaatulfitri miqdaarkaas qadarkaa oo suuska ah ayaa lagu farad yeelay wuxuu leeyahay cabdullaahi bni cumar wakhtigii la bixinayuu ku daro wuxuu yidhi wa amara bihaa nebiga wuu faray an tu'addaa in la dhiibo la bixiyo qabla khuruuji innaasi dadka intayan u bixin ila salaa salaadii ciidda intaynan aadin ka hor in la dhiiba buu amar ku baxshay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu farad yeelay amarkaasna wuu baxshay xadiidkaas hadda wuxuu noo sheegay zakaatulfidriga inay farad tahay wuxuu noo sheegay qadarka la bixinayo inuu suus yahay wuxuu noo sheegay xadiidka aan ka aragnay raashinka dadka ay cunaan inuu yahay waxa la bixinayaa cidda lagu farad yeelayna dadka muslimiinta inay yihiin anwaacdooda kala duwan ilmo yar ha noqdo ama qof weyn ha noqdo addoon ha noqdo ama xor ha noqdo nin ha noqdo ama haween ha noqdo waktiga la dhiibayana waxa weeyaan waa salaada ciidda intaan la aadin maalintaasoo caawo kale inta dhalatay bishii shawaal ay ciidulfitrigii ay dhalatay subaxeedii salaada intaan musallaha la aadin inuu qofka iska bixiya baa la rabaa xikmada marka loo waajibiyey oo zakaatulfitri loo farad yeelay ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala laakiin bacda nusuus waxay tilmaamtaa oon ka hadli doonnaa waxa loo farad yeelay waxa weeye waa tucmatan tuhratan lisaa'imi min allagwi waalrafath wa ducmatan lilmasaakiin xadiidka ibn cabbaas baa tusinayo oo sanadkiisu uu xasan yahay oo aymo badan ay taxsiiniyeen sida alimaamu nawowi iyo aymo kaleetaba ay tilmaameen abu daawuudna uu soo saaray fii sunanihi wakadalika nasa'i ibnu maaja habaa sunankooda ay ku soo saareen xadiidkaas cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu leeyahay farada rasuulu llahi sal lla alay wasalam sadaqata alfidri rasuulka wuxuu farad yeelay sadaqadii zakaatulfidriga sadaqatulfidri loo yaqaano markaasuu raaciyey sababta xikmadii buu sheegay maxaa loo farad yeelay tuhratan lisaa'imi min allagwi waalrafath qofka saa'imka ahee sooman wixii ka dhacay oo afxumo ah iyo lagwi ah oo soonkiisa ajarkiisa lusqaamin lahaa inay daahiriso tathiir ay daahiriso darteed baa loo farad yeelay iyo wa tucmatan lilmasaakiin dadka masaakiinta inay raashin helaan oo maalintaa muslimiinta ay la farxaan saasuu leeyahy marka xikmadu waxay doontaba ha noqoto eh waxa weeye sadaqadaasi waa nala ku farad yeelay waana laka rabaa inaanu bixinno oo qof walbaaba yani waajibay ku tahay farad bay ku tahay inuu dhiibana la doonayo weeyaan waaya sadaqatulfidriga ama zakaatulfidriga goormay waajibtaa farad ay noqotaa wakti wujuubiha waa goorma goormay waajibtaa iyayse ku waajibtaa saan soo sheegnay qofka muslimkaa oo nool ayay ku waajibtaa goormayna ku waajibaysaa waa inuu soo gaaro uu kulansado bisha soon iyo ciidda inuu gaaro labadaas maalinka ciidda inuu gaaro habeenka ciidda ah inuu maarata qoraxda markay dhacdo kabacdii nolol uu ku gaaro haddii inta aynan ciidda dhalanin laakiin soonka lagu jiraahay qofka ou dhintaahay zakaatulfitri lagama rabo laguma laha zakaatulfitri laguma laha haddii ou dhasho qoraxda markay dhacday oo ciidda habeenkeedii ay tahay ilmihii ay dhasheenna zakaatulfitri laguma leh sababtu waa maxay qofkan dhintay inta aysan qoraxda dhicin ka hor dhintay maalinkii ciidda ma uunan gaarin habeenkii ciidda ma uunan gaarin soonkii buu ku ekaa marka waktigii waajibi lahayd wuu ka hormaray horteed buu dhintay sidaa darteed laguma leh ilmahan dhashay markay ciidda dhalatay ciidda markay dhalatay kadib dhashayna sababta aan loogu lahayn soonkii ma uunan soo gaarin labadaa wakti marka qofku inuu kulansado baa la doonaya si fiican waxaan u malaynaa inay waadax tahay waa inuu qofku soonkiina soo gaaro ciiddiina u gaaro labadaas la rabaa markuu kulansado ayay qofka muslimka ahee nool ay waajib ku noqonaysaa weyaan ay yani waajib ay ku noqonaysaa haddii uusan soo gaarin waa sida aan sheegay waxa weeye kii soonka dhexdiisa dhintay laguma laha zakaatulfitri kii ciidda gadaasheeda markii ciiddii soonkii laga baxayo habeenkii ciidda la galay dhashay dabadeedna lagama doonayo laakiin hadduu ilmuhu dhasho qoraxda intayan dhicin ka hor maalinta ramadaanka oo ramadaan ugu dambayso saacadaha ugu dambeeya qoraxdu nooshahay oo ramadaanka hadduu dhasho ciiddiina uu gaaro waa laga rabaa ilmahaas yarka inuu waalidkiis bixiyo waajib bay ku noqonaysaa wey waa farad wey miqdaarka la bixina qadarka la bixinayo sakaatulfidri qadarkee laga bixiyaa nebigaa noo sheegay waa saac saacna waxaa la yidhaahdaa waa suus wey suusaan u naqaan suusku wuxuu ka kooban yahay afar mud buu ka kooban yahay afar madaal mudka madaal baa la yidhaahdaa afar madaal buu ka kooban yahay culammada waxay yidhahdaa madaalkii labada qof gacmihiisu ayan yaryarayn gacmihii sacbadiisu ayan waaweynayn oynan yarayn wixii hal mar oo labada sacab ku soo qaada baa mudka lagu qiyaasaa bay dhahay laakiin ayadoo koombo ahoo madaalaha jiro oo la yaqaanaah oo la garanaya marka arbacata amdaada la yidhaha afar mud ayaa saas saaco oo noqonaya markay culummada kilograam u bedelaanna ee kilograam laga dhigo waxay leeyihiin waxa weeyaan waa laba kiilo iyo rubuc kiilo afar loo qaybiyey meeshood afar meelood meel ayaa la yidhaahdaa laba kiilo iyo rubac ayaa lagu qiyaasaa oo ay ku tilmaamaan suuskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ama suuska reer madiina isticmaalaa miqdaarkaasay culammadu ku sheegaan weya xadiidka marka wuxuu sheegay timir iyo shaciir buu sheegay shaciirka baasha heedda la yidhaahdo weeyaan laakiin wax alla wixii quut bani aadam u noqon karoo dhanna waa gudayaan waa gudahayaan sida burka oo kaleeto waa lagu bixin karaa sida zabiibka oo kale lagu bixin karaa sida caano fadhiga lagu dhiibi karaa caanaha la qalajiyo ama waxa magaaladaas quudkooda khaalibka ah gallaydii masagadii bariiskii waxaasoo dhan baa lagu dhiibi karaa adiga cunnada bani aadamkaa la rabaaye cunnada xayawaankaan aan la rabin weeyaan lama bixino cunno bani aadamku wuxuu quud ka dhigto ee ou cuno ayaa la rabaa weeyaan marka miqdaarka waa isla garan waa suuskaas ayaa qof walba laga raba oo laba kiilo iyo rubac u dhigmo laba kiilo iyo rubac laba kiilo garaam iyo rubac oo maaragtay rubcu kiilo la yidhaahdo u dhigma baa la rabaa inuu qof ku dhiibo waktigee la bixiyaa goormaa la bixinahaya waxa weeye xadiidka waa ku soo marnay oo xadiidka bukhaari muslim oo noogu horreeyey ibnu cumar wa amara an tu'addaa qabla khuruuji innaasi ila asalaa nebigu wuxuu faray dadku intayan salaada ciidda u aadin meesha musallihii lagu tukanayay ayan u bixin ayuu nebigu amray in la dhiibo zakaatulfidri in la bixiyo marka waxa weeyaan culammada marka waxay dhahaan labaa loo qaybiyaa waktiga la bixinaayo waa laba wakti baa loo qaybiya wakti waa waqtulfadiila la yidhahda ajar badan laga helaayo waa waktiga hadda xadiidku noo sheegay subaxii adiga haddaa awood u leedahay marka waaga kuu baryo intaanan salaada la aadin ka hor inaad dhiibtid ayaa la rabaa salaadda intaan la aadin ka hor inaad bixiso ama markay qoraxda kuu dhacdo habeenkaas ilaa salaada inta laga gaarayo inaad dhiibto baa la rabaa oodan salaada dib uga dhigin weeyaan waktigaaga waxaa la yidhahdaa waqtulfadiila xadiidkaasaana ku tusinayo wa amara biha an tu'addaa qabla khuruuji innaasi ila asalaa ayaa ku tusinaya wey waktiga labaad waxaa la yidhahdaa waqtuljawaaz waqtuljawaazaa la yidhahdaa way bannaantaha kuu bannaan tahay culammada waktigaas way ka hadlaan qaar waxay yidhaahdaan waxaa la bixin karaa soonka bilowgiisa waxaa la dhiibi karaa dhexdiisa fuqahadu wax badan bay ka hadhadlaan laakiin waxa weeye waxaa la rabaa wixii inaysan ra'yi noqonin markii la hayo xadiid markii la hayo xadiidkaasaa lagu dhaqmaya saxaabigii wariyey xadiidkan wa amara biha an tu'addaa qabla khuruuji innaasi ila asalaa ficilkiisii ficlu saxaaba wey ayaa waktiga waqtiljawaaska ku tusinaya cabdullahi ibn cumar laftiisa waxaa la dhiibi karaa ciidda maalinteeda hal maalin ka hor ama laba maalin ka hor maalan tusaale ahaan haddii ay ciiddu bishaa ramadaan sagaal iyo labaatan ku dhammaanaysay sideed sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatanaad dhiibaysaa waad hormarin kartaa maalinta sideed iyo labaatan tahay maalinka sagaal iyo labaatanta hadday bisha ramadaan ay soddon ku dhammaanaysana sagaal iyo labaatan iyo maalinka soddonka ayaad bixinaysaa yaad dhiibaysaa marka waxaana tusayo xadiidka ibnu cumar laftiisa oo wariya waxaa warinaya naafic cabdullahi ibnu cumar ficilkiisaa tusinayo cabdullahi ibnu cumarna xadiidkaas bukhaari muslim isagaa noo soo saaray xadiidka naaficna oo ibnu cumar uu ficilkiisa nooga xikaayoonayo imaamu albukhaari baa soo saaray aharkaasi weeyaan wuxuu leeyahay naafic naaficna waxaa la yidhaahdaa waa mawla ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar dadkii mawaalidii uu xoreeyey buu ka mid yahay wuxuu leeyahay naafic baa wuxuu leeyahay kaana ibnu cumar yucطi can الصagiiri wاlkabiir xatى wain kana yucطi can baniya وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين عبد الله وحو نافع با وحو ليها ومولى بن عمر آه. عبد الله بن عمر وحو أها مد زكاة الفطر كبحيو عرورتي سكوذ يرير إكوذ واوين با وكدي بجري إلى حتى المهيق أنا أكدي بوير ما دام موليس أو أها ilmahaygana asaga ka dhiibi jira buuyi wuxuuna ahaa mid siiyo dadka aqbalayo fuqarada ah iyo masaakiinta ayuu siin jiray ayagana waxaa la siin jiray wakaanuu yucطawna goormee la siin jiray qabla alfitri biyowmin aw yowmayn ciidulfitriga maalinta ay tahay hal maalin ka hor ama laba maalin ka hor buu u bixin jiray oo dadka la siin jiray marka waktigaasna waa waqtuljawaaz wey waqtiljawaaz ayaa la yidhahdaa marka waxaan haynaa laba wakti wakti waqtilfadiilo la yidhaahdo oo waktigii nebigu u amray ah oo xadiidka ibnu cumar oo bukhaari muslim ku jiray ah ama waqtiljawaaz la yidhaahdo oo riwaayadan ibnu cumar ayaan haynaa inta kale waa ijtihaad culamo waaye laakiin marba haddii saxaabadii ficil ou ka sugnaaday ama nebigaba calayhi salaatu wasalaam uu ka sugan yahay wadaad ijtihaadkiis waa loo kaadinaya culamadii dambe ijtihaadkooda kanaan ka hormarinayna xadiidka nebigaa ka horeeyo calayhi salaatu wasalaam saxaabadii dhaqankoodii baa ka horeeyo wax mucaaradana na looma sheegin oo ka hor yimid cabdullaahi ibni cumarna ma hayno weyaan ayib taana waxaa uga soo baxnay waktiga zakaatulfitriga la dhiibayo ma laga dibdhigi karaa salaadda salaadda ma laga dibdhigi karaa maya lagama dibdhigi karo لا يجوز تأخير تأخير دفعها عن صلاة العيد يعني إن لقدب دقا ما بنانا إلا إن عذر جرى موي هذا عذر دار أو جرها إذا قفك صلاة عيد كدب دقا أسقوا أن وح عذر لهين عذر دار شرعي أن لهين وحويان وحوي زكاة مقبولة من نقونا يسوع وصدقة من الصدقات sadaqo sadaqaadka ka mid ah ayay noqonaysaa hadduu ciidda markii la tukada kabacdi aan bixinaa yidhaahdo waa sadaqa min asadaqaati laakiin ma noqonayso yani zakaat maqbuula ma noqonayso waxaa tusayo xadiidka abu daawud iyo nasaa'i ibnu maaji iyo keyrkoodba ay wariyeen xadiid ibnu cabaas oo sanadkiisa uu xasan ahay hadday qeyb aan ka soo sheegnay wuxuu yidhi faman addaaha qabla asalaati fahiya zakaatun maqbuula ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فهي صدقة من الصدقات قفك ديبو صلاة كهر انت عن صلاة عيد لتكرين هرتيد وزكاة مقبولة الأقبال يوي لكن قفك بحياه بعد صلاة العيد صلاة مركز كذاش هذا بحياه صدقة من الصدقات واي الزكاة دي زكاة مقبولة ما أحويها waa hadduusan cudur daar lahayn wey hadduusan cudur leeyahay waa loo ogol yahay waa bixin karya oo maalan was musaafirba maalan safaruu ku jiraa cid ka bixisa iyo meeluu kala soo xidhiiray iyo ma laha waa cudur daar buu leeyahay wuuba iloobayba maalan kaba dhigba cudur daar wey ma u jeedaa marka ama waaba u suurooweydo u suuroobi weydo waxbaa u diiday maanic baa ka hor istaagay inuu bixiyo calaa kulli xaal qofka markuu cudur leeyahay walow xataa salaada markuu tukado dabadeed wuu dhiibi karaa maxaa yeele waa shay qada oo lagu leeyahay inuu dhiiba la doonayo weya marka waa inaan salaada ciidda laga dibdhigina horteed la dhiibo waktiyadii aan soo sheegnay waa in la bixiyo weeyaan waa in la baxshaa weeyaan ayib su-aasha kale waxa weeye ma lagu bixin karaa zakaatulfidriga qiimo ma la bixin karaa lacag ma la dhiibi karaa ila raashina la soo sheega hadda nebiga noo soo sheega xadiidkiina la kaga soo warramaan aragnay ma la dhiibi karaa oo meeshii raashinka beddelkiisii lacag ma laga dhigi karaa culummada ikhtilaafay keena waa khilaaf way isku khilaafaan qaar waxay leeyihiin qiimaha waa la bixin karaa bay leeyihiin haddii uu yahay qiimihii mid u nafci badan dadka masaakiinta saasay leeyihiin qiimaha lacag baa la dhiibi karaa bay leeyihiin waa ijtihaad ay culummadu iska ijtihaadeen wey waa la dhiibi karaa saasay leeyihiin culummada in badanoo ka midna badankoodna waxay leeyihiin maya ma bannaana maxaa yeele nebiga raashin buu sheegay waagaasna waxaa dahabka iyo dirhamka iyo diinaarka oo dahabka iyo fidada ah waa la isticmaali jiray lacag ahaana loo isticmaali jiray nebigana wuu yaqiina waana ogaa laakiin ma unan isticmaaline wuxuu amray raashin in la dhiibo ayuu nebigu amray sidaa darteed waa khilaaf sunna bay leeyihiin sunnadii nebigay khilaafsan tahay waa in raashin la bixiyaa sunnada waa taa wey wakhayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu alay wasalam farada rasuulu llahi sala alay wasalam zakaata alfidri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin waad u jeedaa waa raashin in la dhiibo marka fuqahadu qaar waxay leeyihiin waa la dhiibi karaa raashin waxaan u jeedaa lacag waa la dhiibi karaa bay leeyihiin laakiin waxna samahayaan waa ijtihaad ijtihaad culamo waay imaamu yani abu daawud fi sunanihi wuxuu ku warinayaa imaamu axmed ibn xambal ayaa la weydiiyey oo la yidhi dirham ma lagu dirham daraahim ma lagu bixin karaa lacag ma lagu dhiibi karaa zakaatulfidri arag imaamu ahlu sunna waxyaalaha uu ku jawaabo fiiri akhaafu an laa yujzi'ahu buu yidhi akhaafu an laa yujzi'o inaysan u gudin baan ka baqayaa buu uma gudayso markaasuu kama intaa ugama harine wuxuu yidhi waa khilaafu sunnati rasuuli llah sal alay wasalam khilaafu sunnati rasuuli llah sal alay wasalam sunnadii nebigoo la khilaafo weeyaan nebiga sunnadiisii oo la khilaafo weeyaan buu leeyahy marka ma sahlana dadka iska culamo badan way qabaan afkaarta laakiin oo ay yidhaahdaan yani qiyaasay leeyihin qofkan maalan maalan maba meel meel wax ku karsada ma haysto lacagta u nafci badan maanta inuu wax soo gatuu rabaayo wax soo iibsado waxyaalahaasoo ictidaaraaday keenaan maarata cudurdaaro noocaasay kala keenayaan oo ku saabsan laakiin wa khayru alhadyi hadyi muxamedin sala allahu alay wasalam nebigeena calayhi salaatu wasalaam ayaana amray hadyigiisana midka ugu khayrka badan wey inaan raacna baa nala ka rabaa raashinaan dhiibayna waa taa weeye qodobka kale waxa weeye qofka ee zakaatulfidriga ku waajibto kow waa inuu naftiisa ka bixiya markuu bixinaayo adiga naftaada horta kow ka bixi uma waa inuu ka bixiyaa wacan man talzamuhu nafaqatu iyo cid alla ciddii nafaqadiisa ay waajib ku noqoto sida mathalan waalidkaa oo kale xaaskaaga oo kale owlaadaada oo kale haddaynan awoodi karinaysa waxba haysanin waad ka bixini hadday laakiin ayagu haystaan axsan inay naftooda ka bixiyaan baa la rabaa inay naftooda ka bixiyaan ayaa fiican hadday xoolo haystaan wy haddaynan haysanin adiga waajib kugu tahay farad kugu tahay inaad ka dhiibto laakiin marka hore naftaada ka dhiib uma dadkaas kale xaaskaaga ka bixi ilmahaaga ka bixi waalidkaa ka bixi cid alla ciddii nafaqadeeda kugu waajibtay waajib kugu tahay ayaa lagaa rabaa saasaa la yidhaha waa marka ayan awoodi karaynin waxna ayan haysanin hadday haystaan laakiin inay iska dhiibaan ayaga u fiican maxaa yeele dadka lala khitaabayo ayaga oo shareecadu ila hadlayso waa iyaga weeyaan marka marka yani waxa way halkaa waxaa laga garanayaa inuusan ilmahan ku horumarinaya usan bixina asaga kow oo naftiisa ka bixiyo la doonayo taasaa laga fahmaya kow waa inuu naftiisa ka bixiyaa uma dadka inuu ku xijiyo baa la rabaa shayga la bixinaayo marka cunnada markaa suuqa taallo qaybta ugu fiicana la dhiibaa adiga ha raadsanin adiga oo cunnada quutulkhaalibkii kan ugu fiican maalan bariiskii waa qaybsan yahay nooc fiican nooc dhexdhexaada nooc hooseeya buu leeyahay masagada keliya waa kala sarraysaa wahaakada isku darajo ma aha waxaa la rabaa weligaa marka wax sadaqaysanayso shayga kuugu fiican inaad ku baxsataa la rabaa shayga kuugu wanaagsan xaggaaga inaad bixiso ayaa la doonaya maalan arrintaana waxaa tusa waa iska caamu wey sadaqadoo dhanna waa sida maaha sakaatulfidriga keligii sadaqada xoolaha markii lagaa rabo maalan aad geel leedahay ari leedahay lo leedahay beera aa leedahay ama lacag aad wax ku bixinayso waxa xun lama bixiya waxa ugu fiicana la dhiibaa maxaa yeele ilahay suurat albaqara wuxuu ku leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min tayibaati ma kasabtum ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد dadkii mu'miniinta lala hadlaya war haddaa wax bixinaysaan dadkiinni alla iyo rasuulkiisa rumeeyo anfiquu min tayibaati maa kasabtum wixii aad kasbateen oo shaqaysateen kuwooda tayibka ahee wanaagsan bixiya wamima akhrajnaa lakum min alardi wixii dhulka aan idinkaga soo saarnana tayibaadkoodii waxoodii wanaagsanaa bixiya walaa tayamamu alkhabiitha minhu kan xun ha u qasdinina oo qaybta xunaan dhiibaya kuwa fiicanna anaa reebanaya ha dhihin yaah walaa tayamamu alkhabiitha minhu tunfiquuna inaad kan xun aad bixinaysaan ha u qasdinina walastum biaakhidiihi ila an tuqniduu fiih haddaad idinku baahnaan lahaydeen markii la idin siiyana ednan qaadan lahayn ilaa idinkoo indhalaabayo aad tabar unbaa diiday maahana ma qaateen wallahi danbaa igu khasirtay ma qaateen adoo odhanayo indhalaabay inaad ku qaadata mooye noocaasoo kaleeta ha bixinin adiga waxaad adiguba aadan qaadateen dadkaa siinu waclamuu ana allaha haniyun xamiid marka zakaatulfitriga axkaamtiisu aad bay u tira badan tahay saan idiin sheegay laakiin anaga insha allahu tacaala inahaas ayaan uga soo gaabsanaynaa qaybtaasaan uga gaabsanaynaa ciidaan ku xijinaynaa axkaamulciid ayadana waa badan tahay saan soo sheegay aaday u badan tahay laakiin wax yaraan ka taataabanaynaa maadaama waktigii uu dhow yahay waa soo kokoobaynaa wuxuu maaragtay rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sida ibn abi shayba fi musanafihi uu ku warinaya can zuhriy xadiidka waa mursal baa la yidhaahdaa laakiin sanadkiisu waa saxiix weeyaan leanna shawaahid buu leeyahay oo ku xoogoobayo weeyaan ana rasuula allahi sala allau alay wasalam kaana yakhruju yowma alfitri fayukabiru xataa yaأtiya almusallaa وxataa yaqdiya الsalaata faإida qada الsalaata qadca takbiir nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta ciidda ah wuxuu leeyahay wuu bixi jiray gurigiisu ka soo bixi jiray asagoo allahu akbar akrinaya takbiirtii akrinaya ilaa meeshii musallaha lagu tukanaye uu yimaado markuu salaada ilaa salaada ilaa uu ka dhammaystana takbiirta waa wadi jiray laakiin markii salaada dhammaato salaada la galo takbiirta waa goyn jiray halkaas ku egta marka macnaheedu waxa weeyaan habeenka ciiddu ay dhalato la yidhahdo caawu waa ciid waa inuu qofka takbiirta bilaaba takbiirta inuu allahu akbartii inuu takbiirsado baa la raba gurigiisa dhexdiisau ku takbiirsado waddada dhexdeeda markuu marayo ku takbiirsado meel kastuu joogo takbiirta inuu akhriyo oo wado ilaa salaada ciidda laga tukadaahi in takbiirtii la akhriyo ayaa la rabaa weeya wakhtigeeda wuxuu ku eg yahay ciidulfitriga salaada markii la tukado ayuu ku egyahay laakiin ciidul adxaha bacdu salaa bay soconaysaa wey dhowr maalmooda la wadahaya ciidulfitriga waa ciidda ramadaanka takbiirta ilaa markii qoraxda dhacda ka soo bilow ilaa maaragtay waxaad ku takbiirsanaysaa salaada laga tukado ayaa lagu takbiirsanaya la wadaya takbiirtaa sidaasaa la rabaa waddada dhexdeedaad ku takbiirsanaysaa waddada dhexdeeda inaad ku takbiirsataa la rabaa ayib waxaan u jeedaa ciidulfitriga salaadeedu mawaajib baa mise ma aha culammadu isku khilaafaan salaada oo maaragtay la tukanayo mawaajib baa mise waajib ma aha sida raajixa waajib ma aha waa sunna mu'akada taasaa rajax culammada ay rajaxaan weeyaan culammada dhahaysa waajib xataa waxay ku leeyihiin haweenka xaydka qababa marba haddii la yiri guryahooda ha laga soo saaro oo musallihii muslimiinta ay ku tukanayeen ha la keeno waxa waaye inay waajib tahay ku tusinaysaa bay leeyihin yeysanba tukanin hadday rabaane salaadda yeysan tukanin ha loo diido maadaama xayd ay qabto musallaha muslimiinta ka fogaata baa la yidhi laakiin inay khayrka kala qayb galaan baa la amro guryahooda laga soo saaro weliba gabdhihii maqabiyaadka in la soo saaro la amray waa waajib ay leeyihin laakiin jumhuurta waxa weeye inaysan waajib ahayn ayay tusinaysaa wey salaada marka ciida ciidulfidriga takbiirtaas waktigaasaa la bilaabayaa siiqada takbiirtu ay leedahayna qaabka sifada takbiirta ah waxa weeyaan amarkeedu waa waasa waasac baa la yidhahdaa alamru fiiha saca ayaa la yidhahdaa takbiirta ilaah un weyne ya walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa ma hadaakum takbiirta allahu akbar allahu akbar wad culammada marka hal siiqay sheegaan laakiin siiqada waxay dhahaan amarkeeda takbiirtu waa iska waasac ilaahay inaad weynaysaa lagaa rabaa siiqada marka ay soo guuriyaan allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu siiqadaasaa ay maarata culammada sheegaan laakiin alamru fiiha sac baa la yidhaahdaa waxa weeye arrinkeedu waa iska waasac waa inaad ilaahay weynayso subxaana wa tacaala waktiga la tukanayo waktiga la tukanayo salaada ciidda waxa weeyaan waa markay qoraxdu dhalato oo qadra rumxin ay soo kor noqoto culummada waxay ku qiyaasaan rubuc sac rubuc sac marka waxaa la yidhaahdaa ciidul ciidulfidriga la yidhaahdo xoogaa dib baa loo dhigaa si dadka ay zakaatulfidriga u gutaan laakiin ciidul adxaha ayada waa la dedejiyaa si dadku udxiyadooda u qashaan oo dadkii ay maarata u diyaariyaan cagsigeeda weeye sidaa darteed waxa weeyaan markay qoraxdu qadra rumxi soo kor noqoto ayaa musallaha lagu tukanaya haddii dadku loo ogol yahay musalla uu jiro wey laakiin hadda waktigaynu joogno waa ujeedan cudur xun baa dadkii qabtay ilaahay ha naga qaado subxaanahu watacaala waxa weeye dadkiibaa guryihii loogu hayaa meelihii musallihii la tegi jiray dadka intooda badan ma tegayaan dadka iskuma looma ogolo inay isdhex galaan liajli cudurka dartii idan qofka waxaa la rabaa gurigiis inuu ku tukado haddii aad dad kooxa tihiinoo gurigiinna joogtaan jamaaca ku tukanaysaan guriga laftiisa keli keli qofka u tukan karaa jamaaco lak waa ku tukan kartaan laakiin haddii guriga aad ku tukataan idinkoo kooxa gurigaana isla degan tihiin reerkii familigii toban qof uu ka kooban yahay shan qof uu ka kooban yahay aabbe iyo hooyo odagaa tujinaayo wiilashaa tujinayo laakiin waxa weeye salaada oo keliya tukanayaan laakiin khudba ma jirto maxaa yeele khudbada waxaa iskale meesha musallaha dadka lagu wacdinayo laakiin guriga haddii lagu tukanayo wax khudba la yidhaahdo la akhrinayo ma jiro sidoo kaleeto ama musallaha lagu tukado ama guri ha lagu tukade eh banaan musallaha waxa leeyahay meesha barxadda la iskugu tago lagu tukado weeyaan garoonka lagu tukanayo weyn wey mid kastaba ha noqotee ama guri ku tuko ama musallaha ha la aadee aadaan iyo iqaamo male lama addimaayo lamana aqimaayo bal xataa asalaatu jaamica la dhihi maayo saasaa la rabaa lama oranayo marka salaadana qaabka loo tukanayo waa taa weeyaan waxaa soo haray kayfiyada salaada loo tukanayo salaada waxaa loo tukanayaa waa laba ragca horta waxaa la tukanayo qiraa'adeedana waa lala jahraya laba ragca la tukani qiraa'adana ayadoo maalin tahay waa lala jahraya sida jumcaha loola jahro ayaa kor loo qaadaya ragcada hore markuu allahu akbar yidhahdo takbiiratulixraamka markuu yidhaahdo takbiir buu bilaabaa intuusan faatixada akhriyin toddoba jeer buu allahu akbar allahu akbar gacmahana kor u qaadaya meesha xadu mankibayn ama furuuc ludunayn labada dhegood meesha ugu hooseyso gaartiin ama garbihiisu la simin riwaayaadkaad basan yihiin toddoba jeer buu allah akbar leeyahy markuu allah akbarta dhammeeyo ayuu faatixada akrinaya faatixada markuu dhammeeyona suurat laclaa sabixismi rabbika alaclaa buu akrinaya ragcada labaad markuu ka soo kor noqdo allahu akbar ku soo kaco intuusa faatixada akhriyin shan jeer buu allahu akbar allahu akbar isagoo gacmaha kor u qaadaya mar walba uu leeyahy shan takbiirood buu takbiirsanaya markuu shanta dhammeeyey buu faatixada akhrini kabacdina suurat lghaashiya ayuu akhrinaya hal ataaka xadiiث lghaashiya ayuu akhrinaya wy waxyaalaha la raba marka waxaa loo baahan yahay guriga intuusa ka soo bixin qofka haddii musallo uu aadayo maadaama bildan lasoo soomanaa intuusan tegin uusan musallaha aadin ama uusan salaada tukanin waxaa sunno ah in uu qofku timir uu cuno si witrio tire isdheerna inuu u cuno saddex xabo shan xabo inuu horta wax cuno asagoo wax cunay afkiisa wax geliya weliba timirta wanaagsan sunnada sidaas wey maxaa yeele xadiidka anasaa tusinayo kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa yaqdi yowma alfidri xataa ya'kula tamaraat wa kaana ya'kuluhunna witra anasaa wuxuu leeyahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ma kelihi jirin ciidda ma aadi jirin musallaha ilaa maalinta ciidulfidriga ay tahay ilaa uu timir cuno si tiro isdheerna waa uu cuni jira nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa qofka ciidda maalinta uu aadayaa inuu qubaysto inuu is-udgiyo dharkiisa darka ugu fiican inuu qaato soo maaha waa raggaa laga rabaa haddii musallaha la aadayo haweenku looma ogola inay iscarfiyaan dharka oo xashaashka ah isku qurxiyaanna inaysan qaadanin maxaa yeele rag bay waxay la kulmayaan ummaddii la kulma markay haweentu baxayso gurigeeda ka baxayso iyadoo iscarfisay oo barafuun isku shubtay catar marsatay unsi waxaysatay hadday ka baxdaay waa zaaniyay noqonaysa haweentaas waa zaaniyad baa la leeyahay ama iyadoo dhar isqaawiso tabaruj samaysay waa xaaraam wey jirkeeda inay muujiso waa iyana xaaraam weeyaan marka waxa weeye haweenku kuma jiraan raggaa la rabaa inay qubaystaan dumarkana waa qubaysan karaan waa loo ogolyahay laakiin tiibka markay ragga aadayaan maya gurigeeda hadday joogto iscarfine yaa u diidaayo zawjkeedii dadkeedii la joogtaa aan ajanabi ka ahayn dharkeedii fiicanay xiranaysaa ninkeeda markay la joogtay gurigeeda joogto waa taa wey laakiin markay bannaanka u baxayso waxa laga hadlaya markay bannaanka u baxayso ragga waxyaalaha aan loo ogolayn waxaa dhici karto inuu sameeyo maanta ciid weeyay leeyihiin markaasuu garku soo xiiranaya lama ogola maya surwaal dhirir badan ama qamiiska dhulka ku jiidahaya waa isbaala la yidhahdo waa xaaraam wey waa inuu labada anqow ka koreeya baa la rabaa dharka ay ka koreeyaan waa inuu garkiisa sii daysta baa la rabaa xaraga ma ah waa foolxumo waa khilaafu sunna waa sunnadii nebi maxamed qofku khilaafaya qaarkood dhallinyarada isku qurxinaya waxay ku leeyihiin silsilada dahaba sidii dumarkii ayay qoorta kusoo xeran ama faraanti dahaba soo labisanay waa xaaraam ragga xaaraamu ka yahay waxyaalahaasoo kale waxay waxyaalaha muxaramaadka ah dadku ragguna inay iska ilaaliyaan loo baahan yahay hadda waxa dhegaysanayo darsigan waa dumar laakiin waxaa la rabaa hooyooyinka odayaasha aana marka ay maaragtay ama ragga qabaahi ay noocaaso kale samaynayaan waa inay ka qabtaan u sheegaan inay khilaafu sunna tahay waxaa la rabaa salaada marka la aadayo musalla hadduu jiro waddadii la maray mooye waa in khilaafu ariiq la sameeya mukhaalafata ariiqa la yidhaahdaa inuu iskhilaafiyo waddadii uu ku tegay waddo kale inuu uu soo mara baa la rabaa hadduu lu ku tegi karana lu ku tago hadday meesha dhowdahay weya marka waxaa la rabaa maalmahaas in dikriga ilaahay la badiyo in maalinta ciidda dadka masaakiinta laga farxiyo caruurtaada inaad ka farxiso ninka xaaskiisa inuu ka farxiyo in maaragtay waxaa la rabaa khayr dadka muslimiinta masaakiinta loo kaalmeeyo si ciiddaas farax muslimiinta ay u wada wadaagaan maxaa yeele waa shaciira min shacaa'ir alislaam calaamad oo calaamaadka islaamka uu leeyahay ayay acyaadu ka mid yihiin ciiduhu ka mid yihiin marka in lagu dadaalo sunnadii nebigana calayhi salaatu wasalaam in la waafaqo in lagu dadaalo ayaa maaragtay isku dardaarmaynaa jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala dhibka dadka ummadda haystana ilaahay ka qaado ilaahayna ciiddan cudurka hanaga qaado si musallaheena aan ugu wada tukanno ilaahay baan ka baryaynaa subxaana watacaala marka khayran idin rajaynaya kelimadaydii intaas ayaan kusoo khatimayaa hada wabilahi towfiiq wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online